horta magacayga waxaa la yidhaahdaa nuur ibraahim muumin waxaan ku magac dheerahay nuur geel gabadhayda magaceeda waxaa la yidhaahdaa ridwaan nuur ibraahim muumin saasaa la yidhaahdaa anina neeftayda nuur geela la dhahaa ama nuur ibraahim shiftana waan ku magac dheerahay ma garan
waa garta marka iga waran gabadhaada ridwaan maxaa ku dhacay
ridwaan waa la dilay ridwaan waa la dilay ciidamo uu wato nin la yidhaahdo cabaas waa dilay magaaladii buu xiray dukaamihii baa la xiray waa la ogyahay guryihii uu dadka ka soo saaray wuu isugu keenay meel barxad ah oo saldhigga ah markaasuu dadkii dee wax loo soo saaray ma ay garanaynin dadkii markay meesha yimaadeenba wuxuu la soo baxay calamo sawiro markaasuu yidhi waxaa la banaanbaxaa waxaa loo banaanbaxaa madaxweynaha jubbaland doorashadii guusha oo gaarad u banaanbaxaysan waa kee marka madaxweyneha loo banaanbaxayo
waa axmed madoobe baan la yidhahdaa ninka axmed madoobe la dhahay oo jubbaland waa garta
sawiradiisii iyo wixii buu keena wuxuu yidhi naagaha inta u baxa nimanka dadkii marka way buuqeen waa gar lagu fooriyey mhm.
markii lagu fooriyey oo mataqaanaa isagii baa waxbaa lagu tuurtuuray cari iyo waxbaa lagu shubay sawiradii baa la jeexjeexay markaasuu yidhi xabadaha ku furo
waa garta gabadhii halkaasi xabad ay kaga dhacday meesha kaadi hayst ay kaga dhacday sanaha dhabarkooda ay ka baxday gabadhii meesha eh, ayaa laga qaaday isbitaalka intaa la geenina way dhimatay ma garan marka eh, dadku aad tiri way banaanbaxeen ama way buuqeen oo dhagxaan bay ku tuureen eh, maxay maxay diidanaayeen ilaa wixii loogu yeeray bay ba- way garan lahaayeen markay yimaadeen oo amar bixiyo yiri waad banaan baxaysaan sawiradan baad qaadaysaan warka magaalada waad kusoo wareegaysaan waa gar kacaanti waa kacaalayin marka waa laga diiday marka ridwaan ma waxay ay u dhimatay rasaas dad caraysan ama dad fowdo sameeye lagu furay mise ayadaa la raasaduhu waa la taaraggaraystay qof la beegsanaya ahayd qof ay la beegsanayo macnaha qofta haddii oo rasaas waa la yaqaanaa rasaasta haddii shacab lagu kala ceerinayo dushaa loogu ridaa koraa loo ridaa haddii ay rasaas nool tahay gabadhu waxay kaga dhacday halkaa xudunta hoosteeday kaga dhacday waa qof asaar loo saaray ma garad marka eh, eh, iyadu gaar looma raasanayne dadkaa lagu fura marka
dadkaa lagu furay wa dadka waa lagu furay oo shacabkiina waa lagu riday ayadana waxaad dareemaysaa gabadhu maadaama ay sawirkii iyo wixii ay mataqaanaa tuuriyeysay qofka oo faroojada ah waa la garanaa ma ogtahay faroojo maxaa ka wadaa
yaa faroojo maxaad ula jeedaa waxaa qofka macnaha firfircoon oo hadalka soo tuurayo waa ma ogtahay waa garta ma yeelayna ma yeelayna qofkii dhahayo marka eh, ma runbaa in gabadhaada allah u naxariistay ay sawirku ku istaagtay ay hormuudna u ahayd dadkii kale
dadka say sheegeen sawirka aniga dee hadda hadda ani xamaraan kula joogaa laakiin waxaad aragtay oo ajal ah kulli dad baa iisoo duubay iisoo tuuray gabadhoo la wada waxa dad baa meesha jooga ma garan waa garta
Eh, gabadhu sawirkana way tuurtay wayna ku istaagtay ma garan waa garta waka marka yaa kaloo wax ku noqda meesha waxaa ku noqday saddex qof oo kalaa ku dhaawacan waa garta Ah, marka waxaa iiga warantaa oo rag ah.
eh, eh, ilaa hadda wax oo ciidamo ah ama askar ah oo loo soo qabtay ma jirtaa falkii gabadhaada lagu dilay maya maya
yaa ku soo wacoo kuugu wargeliyay adiga dh- dhaawaca iyo geerida gabadhaada
haddii ma ani cunugta eh, khamiistii eh, sagaalka saac aan- aan kala tagnay oon wada hadlayna ma garan waa garta
dee taleefonka igala hadlaysay isla markiiba waa laigala soo hadlay waa garta waka imise jir weye gabadhaada
waa lix iyo toban jir waaye
Eh, yaad la xiriirtay oo aad ka dalbatay in la baaro wixii dhacay oo ciidamadii geestana la raadiyo
Eh, anigu waxaan yeelay nimankaas oo markaan arkay ninka hadalkiisa oo haddana idinkana waad aragteen uu leeyahay axmed madoobe saan waaye laabtoob nin wata ma aha nin halgamay waaye ninkii diidan waa la dilaa waa shabaab waaye ninkii diidan waa la dilaa madaxa isii xanuunay ma garan waa garta yacni wax oo bini aadan uu ku hadla ma aha qof weyn oo mas-uul ah wax uu ku hadla ma aha barkelmidii baarlakoma nin generaal uu sheegana yani wuxuu u hadlaa si mataqaana qof oon mas-uul qaadi karin waaye marka hadalkaasna waan qibsaday ma garat marka yaad la xiriirta adig oo aada wax weydiisa
saasoo dhahay naagaha naagihii shabaab waaye kan waaye gabadhayda shabaab ma aha meel ay shabaab joogana weligeed ma tegin anna ma ahi ilmahaygana ma aha ma garat ma jirtaa cid aada la hadashay geelow oo aad ka dalbatay in la baaro wixii dhacay
aniga waxaan tagay maxkamadda xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sidaan u tagay aniga waa garta
siday wax u dhaceen aan u sheegay wixii oon documenti ka hayana wixii documenti aan ka hayana waan dhiibay amaba aan video kasoo duubay wixiina waan ku wareejiyey maxkamadda ciidamada si ay baarid u galaan halkaas waa garta laakiin ma maanta waxaa la ii sheegay in ay tageen xaafadii
yaa tege
waxaa tagay maamulka degmadaa imaadayaa la yidhi marka la hadal ma la hadlayan ku dhahay degmaani waa garta maxay ka dooneen marka yaa maxay ka dooneen xaafadaada waxay ka dooneen waxay leeyihiin macnaha dad baan dilnay waay bay leeyihiin waa garta way qaranayaan ma garatay haye laakiin aniga degmaha waxba igama dilin markii degma qoryo ma wadato waxay waa waa la yaqaanaa waxay qoryaha watay baa gabadhayda dilay marka lama hadlin aniga waana diiday inaan la hadlo
marka eh, sayd rabtaa marka inaad u xaliso
maxkamadaas ciidamadan ku kala bixina
Eh, waxaa iga warantaa adiga muqdishoaad joogtaa waxaa igu maqaalaa inaad halkaa ka soo tagtay milatarigii hore ee soomaaliya aad ka mid tahay Eh, muran ama eh, cabsi aad uga soo baxday ceelwaaq ma runba
aniga waxa waaye niyahow militariga horena waan ahaa cayaartooydii horena waan ahaa ani ciidanka lixdan iyo toddobadii baan ku biiray waan markii dambena cayaartooydii horseed baan ku wareegay haddana aniga meeshaas ma tegaayo mana tegi karo ma garat sababna maxaad nagu tegi karin hoosaa loo kugu dhigayaa waxa weeye ma tegayo
ma noo sheegi kartaa sababta aad nagu tegeen
Ee, waxaan u tagayn aniga oo isbitaalaan u imid halkan waa la i qalay kiliyaha la- laiga qalay dhagaxyaa laiga soo bixiyay isbitaalka kama dheeraan kara tan igu badan taas waayo laakiin wax dakana ama cabsi ah kama qabtay xaafadaadii inaad u laabato maya aniga dakana qofna cidna waxba ma yeelin cid oo aniga haddii target oona ahayna ma jirto